Magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa lagu qabtay munaasabad lagu daahfurayo mashruuca furin ah oo loo samaynayo dadka danta yar iyo kuwa barakacayaasha ah kuwaasi oo ku nool gudaha dalka. Munaasabadda lagu daahfurayo mashruucan ayaa waxaa ka soo qayb galay Gudoomiye Ku-xigeenka Hay'adda Maareynta Musiibooyinka Qaranka ee Sodma, Dr. Axmed Cabdi Aadan, Safiirka Dowladda Qatar u jooga Soomaaliya iyo mas'uuliyiin kale. Gudoomiye Ku-xigeenka Hay'adda Maareynta Musiibooyinka Qaranka, Dr. Axmed Cabdi Aadan iyo Dr. Cabdifataah Gudoomiyaha Qatar Charity ayaa si wadajir ah uga warbixiyay mashruucan.
waxaa hay-adda maarinta masiibooyinka ee soomaaliyeed maanta aan ku daahfuraynaa mashruuc ee, afurin oo maaragtay ee, ay hay-adda qatar khayriya ay ka qabanayso ee, dalka soomaaliyeed waxaa maanta sharaf noo ah inuu nala joogo safiirka dowladda qatar oo maaragtay isaguna nagu maamuusay inuu nagala qayb qaato oo nagu soo booqdo daahfurka mashruucan run ahaantii mashruucan afurinta oon ognahay maanta oo ay bishii ramadaan kow tahay inuu ku soo beegmay xilli aad iyo aad munaasab u ah loona baahan yahay oo run ahaantii wax badan ka qaban doona inay afuriyaan dadka ee, u baahan iyo agoonta in loo gargaaro iyo maaragtay dadka dhibaataysan intaba run ahaantii aad iyo aad baan ugaga mahadcelinaynaa waxaan ognahay dowladda qatar iyo guud ahaan taageerada mar walba ay la garab taagan tahay ummadda soomaaliyeed hadday tahay mashaariic horumarineed iyo hadday tahay mashaariic gargaar intaba run ahaantii mahad ballaaran ayaan u jeedinaynaa mar walbana waan xusuusnaanaynaa haddii ilaahay yidhaahdo maanta oo ramadaankii ee, bishii ramadaan ay kow tahay sanadkii kun afar boqol afartan iyo shanna run ahaantii munaasabad gaara ayay noo tahay inaan maanta ku daafurro mashruucan isaga ah mar walbana waxaan ee, wada xiriirnaa oo wada shaqayn dhow la leenahay hay-adaha khayriga ee wadamada waddanka qatar iyo dowladda qatar intaba saaka halkan waxaan u joognaa een, annaga iyo hay-adda maareynta musiibooyinkaba in aan ku daahfurno een, mashaariicda ramadaanka ee hay-adda qadar khayriya ee ka fulinaysa soomaaliya dabcan mashaariicda ramadaanka waa mashaariic loo yaqaano mawsimi ama sanadla ah oo inta badan xiliyadan oo kale een, laga fuliyo soomaaliya oo loogu talagalay in lagu kaalmeeyo lagu garab istaago ee, dadka walaalaha ah ee een, la nool duruufaha nololeed ee- ee- ee- ee ku- ay ku adag tahay inay helaan afurka Ee, sanadkan waxaan qorsheynaynaa inaan gaarno ilaa iyo ee, toban kun iyo laba boqol oo qoys inta aan ku guda jirno bisha ramadaan Een, inta ugu badan qoysaskaas waa qoysaska agoonleyda ah oo uu xafiiska kaalmeeyo oo uu Mashruucan ayaa waxaa iska kaashanaya Hay'adda Sodma iyo Hay'adda Qatar Charity waxaana ka faa'iideysan doona qoysaska danyarta ah kuwaasi oo ku nool magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dalka.